duhur wanaagsan dadkeena dhegaysanaya oo halkan waa reediyo dalsan waxaadna kusoo dhawaataan warka duhur qodobada wararkeena kuwooda ugu doorka roona waxaa ka mid a
taliyayaasha hanisah iyo booliiska gobolka hiiraan oo muqdishoha looga yeeray kadib qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan
maamulka gobolka shabeellada hoose oo sheegay inay in la fashiliyey qaraxyo lagu aasay wadooyin ka tirsan deegaanada gobolkaasi
faahfaahiino laga helayo weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada laascaanood
wasiirka wasaaradda dhallinyarada soomaaliya oo magacaabay guddi ka shaqaynaya lacag ururinta ciidamada ku jira farumaha dagaalka
wararka dibadda warkeena duhur duhurnimadan aad ku dhegaysan doontaan waxaa qaybka ah
nin hubaysan oo toogasho ku dilay soddon iyo afar qof oo labaatan iyo laba ka mida ay yihiin carruur
iyo madaxweynaha dalka yuganda oo raaligelin ka bixiya hadal dhowaan ka soo yeeray wiilkiisa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale dhegeystayaal duhur wanaagsan waa duhur khamiis ah taariikhdu waxay ku beegan tahay kow iyo tobanka bisha tobanaad ee oktoobar laba kun aan lehday lixda bisha tobanaad ee oktoobar laba kun labaiy labaatan markaan waxaad u diyaargadoodaan qodobadii warkeena duhur ee aada maqasheen oo faahfaahsan
aynu ku bilownay taliyayaasha nisa iyo booliska gobolka hiiraan ayaa muqdisho looga yeeray kadib qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne wariyaheena maxamed iidla ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya
warar soo baxaya oo laga helayo ilo kala duwan ayaa tilmaamaya in taliyayaasha nisa iyo booliska ee gobolka hiiraan looga yeeray magaalada muqdisho kuwaas oo sida la sheegayo ay dul hoganayaan eeda la xidhiira wax ka ogaanshaha qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne isniintii lasoo dhaafay oo bishu ay ku beeganayd saddex tan iyo wixii ka dambeeyey qaraxyadaas oo saddex ahaa laguna weeraray xerada lamagalaay oo ah madaxtooyada beledweyne ayaa waxaa soo baxaya tuhno la xiriira sida baabuurta qaraxyada waday ay kusoo galeen magaalada iyo goobta ay ku qarxeen intaba gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ayaa sheegay in taliyayaasha qaybaha booliska iyo nabadsugiddu ay faray uga godan tahay kiisaskan awgood loona baahan yahay in hay-adda dababaarista ee soomaaliya ay arrintan si dhow baaritaan dhaba ugu samayso waxaan filayaa sagaashan askari miya maqaan askar inay gaaraysaan u malaynay ayaa nabad sugidaha joogta kuwanna dhowr boqoloo askari waay dhowr boqoloo askari boliiskaah waxaan dowladda soomaaliya ka codsanayaa labadaas sarkaal in hoos loo fiiriyo mas-uuliyad darrada meeshaa ka dhacday waxaana ku eedaysan oo falka meeshaa ka dhacay mas-uuliyadday dusha ay ka saaran tahay labada taliya qayb waa ka nabad sugudda iyo qaybta booliiska xogta la helay ayaa sheegaysa in magaalada muqdisho looga yeeray taliyayaasha qaybaha booliska iyo nabad sugidda ee gobolka hiiraan oo lagu kala magacaabo korneyl isaaq cali cabdulle iyo sidoo kale colaad dalabey taliyaha qaybta nisa ee gobolka hiiraan master colaad dalabey ayaa la sheegay inuu diiday dalabkaas yeeritaanka muqdisho balse ugu dambeyn lagu qanciyey inuu magaalada muqdisho tago korneyl isaaq cali cabdulle taliyaha qaybta booliska gobolka hiiraan oo soo gaaray magaalada muqdisho ayaa wararka qaar waxa ay sheegayaan in xabsiga loo taxaabay markii magaalada muqdisho u yimid gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ayaa sheegay in qaraxyadu ay kusoo beegmeen xilli saacado ka hor uu magaalada beledweyne kaga soo laabtay furimaha dagaalka oo uu ku maqnaa muddo islamarkaana taliyayaasha qaybaha ee uu eedeeyey ayuu sheegay inaysan magaalada ka bixin intii dagaaladu ay socdeen amnigana magaaladana aysan ka shaqaynin islamarkaana dayac badan uu ka muuqday marka la eego sida qaraxyadu ay u dhaceen taliyaha qaybta booliska ee gobolka hiiraan korneyl isaaq cali cabdulle oo iska baryeelayay eedo uu u jeediyey gudoomiyaha gobolka hiiraan cali jeyti cusmaan ayaa sheegay in waxba kama jiraan uu yahay warka gudoomiyuhu uu ka sheegay shalay beledweyne ee ku aadanaa in tuhun looga qabo in isaga iyo sidoo kale taliyaha qaybta nabad sugidda ee gobolka hiiraanba ay ka dambeeyeen qaraxyadaas waxna ay ka ogaayeen magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa isniinteeda soo dhaafay ka dhacay saddex qarax oo loo adeegsaday gawaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa kuwaas oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ku dhowaad boqol qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraradaas oo isxigay kana dhacay bartamaha magaalada beledweyn ee xarunta gobolka hiiraan dowladda soomaaliya weli kama aysan hadlin wararkan sheegaya in magaalada muqdisho looga yeeray taliyayaasha qaybaha booliska iyo nabsugidda gobolka hiiraan qaarkoodna kadib la xiray
dhinaca kalena maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegay in la fishiliyey qaraxyo lagu aasay wadooyin ka tirsan deegaanada maamulkaasi faahfaahinta warkan waxaa la diyaaraa cabdinaasir cadaale
maamulka gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed soomaaliya ayaa ka hadlay maamulka gobolka shabeellaha hoose ee koonfur galbeed ayaa ka hadlay qaraxyo miinooyin ah oo lagu aasay inta u dhexaysa deegaanada muuri iyo lomber konton oo ka wada tirsan gobolkaasi kuwaasi oo la sheegay in dhammaantood la fashiliyey guddoomiyaha gobolkaasi ibraahim aadan cali najax oo qoraal kooban soo saaray ayaa waxa uu sheegay in qaraxyo miinooyin ah lagu aasay wadada u dhexeysa muuri iyo sidoo kale lomber konton islamarkaana la doonayay in lagu dhibaateeyo shacabka halkaasi waxa uu guddoomiye najaxa tilmaamay inay qaraxyadani fashiliyeen ciidanka deegaanka ee loo yaqaano macawisleyda isagoona guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose intaasi ku diray waa ku eedeeyey inay qaraxyadani geliyeen wadada dagaalamayaasha al-shabaab waa sida uu hadalka u dhigay ciidamada deegaanka lomber konton ee maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa fashiliyey miino al-shabaab ay ku aaseen inta u dhexeysa muuri iyo lomber konton ciidamada deegaanka oo kaashanaya maamulka gobolka iyo sidoo kale dadka deegaanka ayaa fashiliyey qaraxyadaasi ayuu yiri guddoomiye ibraahim najaxa ugu dambeyntii guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa u mahad celiyey shacabka gobolka islamarkaana muujiyey digtooni amase sidoo kalena faray laamaha amniga inay mar weliba ka hortagaan falalka amni darro inta badan ka dhaca deegaanada maamulkaasi
mahadsanid wasiirka wasaaradda dhalinyarada soomaaliya ayaa magacaabaya guddi ka shaqeynaya lacag ururinta ciidamada ku jira furmaha dagaalka wariyaheena cali aadan ayaa warbixinta warka inoo faahfaahinaya xilli dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay in badan oo ka mid ah gobollada dalka ay ka socdeen dagaalo ka dhan ah ururka al-shabaab oo ay wadeen ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ayaa xukuumadda soomaaliya ay dhallinyarada ka dalbatay inay ka qayb galaan dagaalada socda wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xildhibaan maxamed barre maxamuud ayaa waxa uu sheegay in dhallinyarada looga baahan yahay inay ka qayb noqdaan kacdoonka ka dhanka ah al-shabaab waxa uu sheegay in qaar ka mid a dalalka carbeed xornimada ay haystaan ay ka qayb keeneen dhallinyaradooda taas beddelkeeda ay muhiim tahay in la arko doorka markaasi howlgallada ka dhanka ah al-shabaab ee dhallinyarada xukuumadda soomaaliya ayaa wado ama waddo dadaallo markaasi ku aadan sidii loo dardargelin lahaa howlgallada ka dhanka ah al-shabaab iyo sidii adeegyada bulshada loo gaarsiin lahaa deegaanada laga saaray ururka al-shabaab
dhinaca kalena faahfaahin ayaa laga helayaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay magaalada laascaanood ee gobolka sool faahfaahino dheeraada ayaa laga helayaa weerar sababay dhimasho iyo dhaawac oo xalay ka dhacay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana weerarkaasi lagu qaaday askar ka tirsan ciidanka booliiska maamulka somalilan oo ku sugnaa halkaasi weerarka oo ahaa mid loo adeegsaday bambkacmeed ayaa lagu tuuray maqaayad ay fadhiyeen dhowr askari oo ka mid ah booliiska somalilan ee magaalada laascaanood sida ay warbaahinta u sheegeen qaar ka mid ah dadka shacabka ah dad shacab ah oo halkaasi ka agdhow inta la xaqiijiyey hal askari oo booliis ah ayaa ku dhintay weerarka halka tiro kalena ay dhaawacyo kasoo gaareen kuwaasi oo durbadiiba loola cararay isbitaalka si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo kooxihii ka dambeeyey weerarka ayaana koobtii ka baxsaday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ayaa waxaa horey uga dhacay falal amni darro oo isugu jiray dilal qorsheysan oo loo geystay mas-uuliyiin iyo askar ka tirsan ciidanka maamulka somalilan sidoo kalena waxaa halkaasi ka dhacay weeraro khasaare dhaliyey
hagaag dhegeystayaal iminkana akhbaaraadka dibadda ah madaxweynaha dalka uganda ayaa raaligelin guud ka bixiyey hadal kasoo yeeray dhowaan wiilkiisa madaxweynaha uganda yuwani museveni ayaa raaligelin guud ka siiyey kenya isagoo sidoo kale cafis ku aadan arrintaasi ka dalbaday dowladda dalka kenya iyo shacabka dalkaasi waxa uu sheegay in hadalka kasoo yeeray dhowaan wiilkiisa uu si kaftana uu u yiri wiilka uu dhalay madaxweynaha dalka ee dalka uganda ayaa bartiisa twitter-ka waxa uu ku sheegay in ciidamada dhulka ee dalkiisa ay ku qabsan karaan magaalada nairobi laba toddobaad gudahood hadalkaas oo ka careysiiyey hogaamiyaasha mucaaradka uganda iyo dad badan oo kenyaan ah waxaan ka codsanaynaa walaalaheena kenya inay naga cafiyaan qoraalada uu soo diray wiilkayga taliyihii hore ee ciidamada dhulka ee uganda ee ku saabsanaa arrimaha doorashooy arrimaha doorasho dalkaas weyn ayuu yuwani museveni qoraal uu soo saaray ku yidhi
ugu dambeyntiina dhegeystayaal nin hubeysan ayaa doogasho ku dilay soddon iyo afar qof oo labaiy labaatan ka mid ah ay caruur ay yihiin nin hore uga tirsanaa booliska daylan ayaa khamiistii ama khamiista maanta soddon iyo afar qof ku dilay doogasho wadareed ka dhacay ama ka dhacday xarunta xarun looga xanaa ama lagu xanaaneeyo caruurta iyadoo warbaahintu ay sheegtay in ninka hubeysan uu markii dambe isdilay isaga qudhiisa dhibanayaasha ayaa waxaa ku jiray labaiy labaatan caruur ah iyo sidoo kale dadweyne ama dad waaweyn sida ay booliisku sheegeen mar sii horeysay booliisku waxa ay sheegeen inay ku raad joogaan ninkii toogashada geystay waxaana afhayeen u hadlay dowladda uu sheegay in ra-iisul wasaaruhu uu ku wargeliyey dhammaan hay-adaha ammaanka in gacanta lagu soo dhigo dembiilahaasi doogasho wadareedka ayaa naadir ku ah wadanka daylan inkastoo hareerka ama heerka lahaanshaha hubka uu sareeyo marka loo eego qaar ka mid ah wadamada kale ee gobolka iyadoo sidoo kale hubka sharci darada ah ee caadi ama caadi ka ah wadanka daylan sanadkii laba kun iyo labaatankii askari ka carooday heshiis hantiyadeed ayaa tuugtay ugu yaraan labaatan iyo sagaal qof konton iyo toddobo kalena wuu dhaawacay weerar ka dhacay afar ama afar goobood guud ahaan dhegeystayaal waanaga intaa warkii duhurnimo aad duhurnimadan kala socoteen raadiha dalsane muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale la hel